bismillahi raxmaan iraxiim alxamdulilah wasalaatu wasalaam calaa rasuulillaah maanta oo ay taariikhdu tahay sagaalka bisha afaraad labada kun iyo lix iyo tobanka waxaa shir deg dega isugu yimid golaha wasiirada dowladda koonfur galbeed soomaaliya kaasoo uu shir guddoominayey madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya mudane sharif xasan sheekh aadan waxyaabaha looga hadlayna waxaa ka mid ahaa guud ahaan in la bogaadiyo dadaalkii dheeraa ee uu u galay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliyeed mudane cumar cabdirashiid cali sharmaake iyo xukuumaddiisa gedi socodkii ama dadaalkii ay u galeen sidii ummadda soomaaliyeed meesha ay maanta taagan tahay ee hore uga dhaqaaqi lahayd iyo shirkii muhiimka ahaa ee lagu qabtay magaalada garowe ee caasimadda puntland dowladda koonfur galbeed soomaaliya waxay bogaadisay dowladda federaalk soomaaliyeed in dadaalka ay waddo ay halkeeda ka sii waddo sidoo kale beesha caalamka oo iyana har iyo habeen baa u taagan sidii ummadda soomaaliyeed dhibaatooyinka daashaday looga saari lahaa iyo meesha ay maanta joogto in hore looga dhaqaaqi lahaa sidoo kale golaha wasiirada dowladda koonfur galbeed soomaaliya waxay isla soo qaadeen in ay mudan tahay in la bogaadiyo dowladda puntland dadaalka ay iyagu ay ugu jiraan sidii ummadda soomaaliyeed maalinba caqabadaha siyaasadeed ah ka hor imaanayo hore looga sii tallaabsan lahaa waana bogaadinaynaa haddaan nahay dowladda koonfur galbeed soomaaliya dowladda puntland dadaalka ay ugu jirto la dagaalanka ururka al-shabaab ee gumaadka ummadda soomaaliyeed iyo guulaha ay ka gaareen intaba waa soo dhowaynaynaa sidoo kalena waxaan ku bogaadinaynaa oo weliba aan ku ammaanaynaa go'aanka quruxda badan ee dowladda puntland ay qaadatay oo ah in soomaaliya ay u baahan tahay in isbeddel deg dega la helo signasiya sidaasaan dabcan golaha wasiirada dowladda koonfur galbeed soomaaliya waxay koley isla soo qaadeen ammaanka guud ahaan geyga koonfur galbeed soomaaliya oo aan isleenahay maanta wuxuu marayaa meeshii ugu wanaagsanayd toddobaadyadii lasoo dhaafayna dowladda koonfur galbeed soomaaliya waxay maalmahanba dadaal weyn ugu jirtay sidii ciidamadu ay isu diyaarin lahaayeen si loogu qaado guluf siyaasadeed oo looga sifeynayo geyga koonfur galbeed soomaaliya ururkan gumadka ummadda soomaaliyeed waxaana rajaynaynaa toddobaadyada soo socda haddii ilaahay qadaro in dagaal dhinac kasta ah lagu qaadi doono haraadiga ururka gumaadka ummadda soomaaliyeed sidoo kale golaha wasiirada dowladda koonfur galbeed soomaaliya waxay maanta dabcan xeeriyeen ama ogolaadeen kadib markuu soo gudbiyey wasiirka garsoorka dowladda koonfur galbeed soomaaliya in la helo garsoor cadaalad ah lana helo maxkamaddii sare ee dowladda koonfur galbeed soomaaliya waxaan rabaa inaan dakreetada idin akhriyo ka soo baxday xafiiska madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya sumaddeeduna ay tahay laba boqol iyo toddobaatan xeer madaxweyne lambar lixdan iyo sideed abriil labada kun iyo lix iyo tobanka kuna saabsan magacaabidda guddoomiyaha maxkamadda sare ee dowladda koonfur galbeed soomaaliya madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan markuu arkay dastuurka dowladda koonfur galbeed soomaaliya qodobkiisa afartan iyo sideedaad farqadiisa koowaad iyo qodobka toddobaatan iyo labaad farqadiisa koowaad markuu la tashtay wasiirka garsoorka dowladda koonfur galbeed soomaaliya iyo bulshada qaybaheeda kala duwan markuu tixgeliyey ahamiyadda ay u leedahay dowladda koonfur galbeed soomaaliya in la helo guddoomiyaha maxkamadda sare ee dowladda koonfur galbeed soomaaliya markuu garwaaqsaday howlaha baaxadda weyn ee shacabka koonfur galbeed soomaaliya ay ka sugayaan guddoomiyaha maxkamadda sare ee dowladda koonfur galbeed soomaaliya wuxuu go'aansaday mudane shariif xasan sheekh aadan madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya in mudane axmed cabdulaahi xuseen fanax uu u magacaabay laga bilaabo taariikhda oo maanta ku sumudaysan labada kun iyo lix iyo tobanka guddoomiyaha maxkamadda sare ee dowladda koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu